فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa hadduu allah qadaro qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal gaara oo ka dhacay degmo ka tirsan magaalada muqdisho oo lagu dilay xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka warar ku aadan magaca ninka la dilay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan bandow ay ku soo rogtay dowladda federaalka oo caawa ka dhaqangalay magaalada muqdisho haddaba bulshada magaalada muqdisho dhib intee la eg ayay dareemayaan waa sidee xaalkoodu waxaan idiin soo gudbin doonnaa qof ku sugan magaalada muqdisho oo ka waramaya lix ruux oo basaasiin uu ahaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu togtay magaalada jamaam ee gobolka jubbada hoose magacyada basaasiintan iyo howlihii ay u qabteen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaad dhegaysan doontaan mid ka mid a garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka waramaya ayaan caawa barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonnaa madaxa ilaalada sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan gobolka jubbada hoose uu isku soo dhiibay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay degmada jamaame waraysi ay alfurqaan la yeelatay ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan munaasabad lagu abaalmarinaya arday ka socta deegaanada hoostaga degmada baraabe kuwaasoo u dhexeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee hordhac u ah midka ramadaan ayaa ka dhacday deegaanka kuunyabarow munaasabadaas warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa salaadiin hor leh oo ku sugan walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka tacsiiyey dilkii uu maraykanka u geystay allah u naxariiste suldaanka beesha jareerweyne suldaan cabbaas dadka uu ku dhacay daafaha dunida cudurka korona oo laba milyan sii cagacagaynaya wararkii ugu dambeeyey ee korona warbixin yar oo ku aadan ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda ayaa igala qaybgeli doona u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo dhammaystiran howlgal gaara oo ay maanta mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen xubin ka tirsan sirdoonka dharka cad ee dowladda federaalka xaafadda madiina ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay cabdulaahi moxamed oo ahaa sirdoon ka tirsan dowladda federaalka raggii dilkaas ka dambeeyey ayaana goobta ka baxsaday meydka askarigan ayaa waxaa yimid oo goobta ka qaaday booliiska degmada wadajir ee magaalada muqdisho لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan uu ka mid yahay lix ka mid ah basaasiinta u shaqaynaya dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada oo lagu toogtay magaalada jamaame garsoorihii ku dhawaaqaya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu ku laabanno magaalada muqdisho caawa magaalada muqdisho qaybo ka mid ah waxaa ka hirgelay bandow ay sheegtay dowladda federaalk ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo inay ku soo rogayso magaalada muqdisho waxa ay yaraaday magaalada muqdisho isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha iyadoona wadooyinka qaar lagu arkayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhinacyada wadada taagan kuwaasoo isku dayaya inay dadka kala eryaan haddaba bandowgan saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa reer muqdisho waxaynu la xiriirnay mid ka mid dadweynaha ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna inooga waramayaa dhibaatada ay kala kulmayaan bandowgaas haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho muqdisho waxaan ka joogaa degmada barkeenley iyo aan ka joogaa markaan koleta waa kaasa insha allah bal ee caawa inooga warbixi magaalada muqdisho waxaa la yidhi caawa waxaa ka dhaqan galay bandow ay sheegtay dowladda federaalka inay ku soo rogtay
haa walaal bandowgaas wuu jiraa waa kii maalmahan oo dhan uu socday warkaasi marka bandowgan caawa u dhaqan galay inkastoo hadda aan weliba caga badan uusan ku taagnayn oo siwalre uusan ahayn laakiin waa hadda waa wax un waa ka bilaaban yahay waa tahay socodka gaadiidka iyo dadweynaha ka waran ma istaageen mise weli waa sidoodii horta waa gaadiidka waxa ugu badan oo magaalada ka shaqeeya waa bahashan la yiraahdo bajaajka ama mooto dhiglayda kuwaasna in badanba waa hadda waa gaabis gaabisay ku socdaan caada ilaa hadda maqribkan ka bilaab gaabisay ku bilaabeen in kasto hadda oo maaragtay dhifdhif ay ku yihiin magaalada laakiin bandooda sidiisaba caga badan kuma taagni laakiin waa hadda xoogaa boqolkiiba konton waa waa waa u hirgalay Eh, bulshada marka dhibaato intee leeg ayay kala kulmi karaan bandowgan habeenkii ay soo rogtay dowladda wallaahi bulshada horta waa dhibaato weyn dhibaato weyn ay ku qabaan Een, bulshada waxay u badan tahay een, qolo oo xoogsato ah oo subaxdii magaalada u kalahda oo haddana habeenkii waxaa laga yaabaa laba saac oo kale saddex saac oo kale inay xaafadada usoo hoydaan marka een, dhibaato weyn iyo meelo ay soo maraan ma lahan inay soo ma- macquul ma ahan ninkii bakaar shaqo u tegay inuu madiina lug ku yimaado macquul ma ahan marka dhibka aadka u weyn waa waa la dareemi karaa bulshada aad ay u dareemi kartaa
waa tahay ma lisdhihi karaa marka ganacsiga magaalada xamar inay saameyn ku yeelato maadaama reer muqdisho een, in badanoo ka mid a ganacsigooda uu xilli habeenah shaqeeyo aad iyo aad boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol dadka ayagoo arrintaas ka cawaadayo oo maaragtay arrintaas kasoo horjeeda ayay meelaha maaragtay laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar ay kaga sheekeysanayaan ayagoo sheeganaya dhibka ay ku qabaan Een, haddii ganacsiyadooda haweenkii oo maaragtay la xiro dhibaatada ka dhalan karta oo dadka waa aad iyo aad ay maaragtay ay dadka maaragtay arrintaas kaga xun yihiin kuwa xoogsatadana waa lamid oo ayagana ee, subaxdii bakaaro ilaa iyo magaalada geeska gees ay u kalahaan ayagoo maaragtay shaqooyinkooda markay soo gutaan waajibaadkana ee, shaqadoodii ee, marka ee, hoyashadii oo kale ah meesha ugu dhibka badan waa sida hoyashada oo kale oo aniga hadda aan kamid ah xoogsatadii hadda aan soo galay oo oo hadda saacadda iyo laba saac ay kusii socdo oo kale iyo dad kale iga sii dambeeya oo xoogsata oo aad u tiro badan marka bulshada aad ay dhib weyna ku qabaan marka allah noosoo gargaarsaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuwaxa waraysyada ayaan weli isla mareyna waxaan idiin soo wadnaa madaxa ilaaladii sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan jubbooyinka oo isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askarigaasi waraysi lala yeeshay ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada hoose maanta barqadii magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay xukun xad ah oo ay fuliyeen walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka kaasoo lagu fuliyey lix ruux oo basaasiyan u ahaa sirdoonka dowladda federaalk iyo sidoo kale maamul goboleedyada haddaba fagaaraha waxaa ku sugnaa mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab garsoorahan ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa magacyada raggan maamulada ay u shaqaynayeen iyo sidoo kale howlaha ay u qabteen isagoona qaybaha dambe ee hadalkiisa ku soo xiraya nusuusta loo cuskaday dilka loo geystay raggan
ujeedda caddayn xukun maxkamadeed maanta oo ay taas ku tahay labaatan iyo labada bisha sideedaad kun afar boqol afartan iyo kow waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay eeday sare maxamed iidow aadan tareefo da'diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey ola shaqaynay sirdoonka murtadiinta macluumaadna waa soo gudinayay mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed iidow aadan tareefo wuxuuna ku jawaabay sida tan waxaa isoo wacay nin ka tirsan d sta murtadiinta wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu igu wareejiyey nin kale oo ka tirsan d sta murtadiinta waxaana u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta sidoo kale waxaan u gudbin jiray nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta annagoo sidaa u wada shaqaynayna ayaa laysoo qabtay wuxuuna ii ballanqaaday lacag inuu isiin doono xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey risane maxamed iidow aadan tareefo iyo jawaabtiisa oo ahayd mid diraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xadu rida ah maraajicda loo cuskaday qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu waabu daawuud watirmidi والنسائي وابن ماجه واحمد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثه النص بالنص والطيب الزاري والفارق من الدين الفارق من الجماعه متفق عليه arrinta xigta sidoo kale waxaa maxkamada shareecada islaamka loo keenay eedaysane aadan cabdullaahi xaaji aadan boorow da'diisuna tahay sagaal iyo soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey shaqeeyo BS-ta murtadiinta oo la kala shaqeeyey duqayn loo geystay rag ka tirsan mujaahidiinta iyo inuu u gudbiyey macluumo ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan cabdullaahi xaaji aadan boorow wuxuuna ku jawaabay sidatan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan BS-ta murtadiinta wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib waxaan u gudbiyey nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta wixii aan heli karay qaar ka mid ahna waa la duqeeyey waxaana ka mid ahaa sheekh khalaad kadib waxaa la ii soo dhiibay shareexo kadib waxaan is aragnay macallin bilaal wuxuu watay surwaal isbooti ah oo jeebo iyeeri leh mid ayaa furnaa waana la kabtamay kadibna jeebka ayaan u geliyey shareexadii oo shidan kadibna waxaa lagu duqeeyey shabeellaha hoose isaga iyo rag kale abaalmarin ayaa laii soo siiyey muddada aan la shaqaynayey waa hal sano kadibna waa la isoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane aadan cabdullaahi xaaji aadan boorow iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay u xukuntay bil oo xaddu rida ah maraajicda loo xuskaday qowluhu sala allahu aleyh wasalam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariy waabu daawuud watirmidiy والنسائي وابن ماجه واحمد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النص بالنص والطيب الزاني والمارق من الدين الطارق للجماعه متفق عليه arrinta saddexaad ujeedda caddayn waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda lagu soo eedeeyey eedaysane xasan hafow sanay daadiisa tahay soddon sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus shaqeeya sirdoonka murtadiinta jubbaland uuna ka qayb qaatay howlgal sirdoonka murtadiinta jubbaland uuna ka qayb qaatay howlgal lagu raqabtay dad muslimiin ah iyo in uu tusay hub mujaahidiintu leeyihiin intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan hafow sanay wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo jooga kismaayo waxaan la kulmay nin oday dhaqameed ah oo la shaqeeya jubbaland waxaana ku dhahay waxaan rabaa inaad igu darto sirdoonka jubbaland qaybta qarcadka ah wuxuuna igu wareejiyey sarkaal ka tirsan sirdoonka jubbaland kadib aniga iyo sarkaalkii ayaa israacnay waxaana tagnay xerada siyaab waxayna wax iga weydiiyeen wixii aan xog ka hayo mujaahidiinta waxaana siiyey nambarka iyo magaca walaal mujaahid ah oo aan isgaranaynay waxay i weydiiyeen haddaan wax qalab ah meel ku ogahay waxaana tusay bistoolad iyo laba bambo oo aan meel ku oga waana qaateen intaas kadib waxay igu dareen ciidanka bsta ee howlgallada sameeya waxaana ka qayb qaadan jiray howlgallada ay habeenkii sameeyaan waxaana ka qayb qaatay saddex howlgal oo dad lagu soo qaqabtay muddada aan la shaqaynayey soddon iyo shan maalmood kadib waxaan soo aaday wilaayaadka sidaan xog oga keena walaal mujaahid ah oo aan garanayey markaan wilaayaadka soo galayna waa la iqabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane xasan hafow sani iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xaddu rida ah maraajicda loo cuskaday qowlu sala allahu alay wasalam man badala diinu faqtuluuh أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا لإحدى ثلاث النفس بالنفس والقي بالألبان والمارق من الدين الطارق من الجماعة متفق عليه sidoo kale eedaysane maxamed cali madkerow qoryooney da'diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayey maamulka murtadiinta ah koonfur galbeed una qaadirsanaa inuu macluumaad ka siiyo mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka darastay eedaysane maxamed cali madkerow horyooday wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga markii hore waxaan joogay hiiraan kadibna waxaan isku dhiibay murtadiintii joogi jirtay rabdhuure kadib waxaan ka sii aaday faydhabo waxaana isku aragnay nin ka tirsan sirdoonka murtadiinta oo horay aan isku naqaanay wuxuu ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo una soo gudbiyo wixii soo gala magaalada oo ka tirsan al-shabaab waana ka aqbalay waxaana u gudbiyey laba qof oo ka tirsan mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayay waa saddex bilood waxaana qaadanayay bil kasta lacag anigoo shaqadaas haya ayaa laysoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhagaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane maxamed cali madkerow qoryooney iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraan ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay bil xaddu rida ah muraajacada loo cuskaday qowluhu sal allahu aleh wasalam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariy waabu daawuud والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النص بالنص والطيب الزاني والمارق من الدين الطارق للجماعة متفق عليه أبي صلاحي عثمان عبد الله أبرح دادي سنة تاي تضري لما تنجر وحا لقصة إيديي إنو لشفيني فردونك مرتدينك أولا كلا شقيني إنو أقد بيه معلومات كمجاهدينك إيو إنو فرموقه أك garanayay oo ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cusmaan cabdulle abrax wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin ayaa waxaan kulannay nin u shaqeeya sirdoonka biyesta imaaraadka wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan foob ururiyo wixii xog ah aan heli karo oo ku saabsan mujaahidiinta iyo inaan far muuqo wixii wixii shabaab ah oo aan garto kadib waxaa lii soo diray magaalada marko oo aan horay u joogi jiray waxaana xog ka gudbiyey rag aan garanayay kadibna waxay iiga yeereen muqdisho anigoo waddada ku jira ayaa laysoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane cusmaan cabdulle abrax iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay bil xaddu ridaa maraajada loo cuskaday qowluhu sala allahu alay wasalam man badala diina faqtuluuh akhrajahu albukhaariy waabu daawuud wahuwa tirmidiy waalnasaa'iy wabnu maajah waaxmed waqowluhu sala allahu alay wasalam laa yaxilu dam imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه هذا سنة هذا سنة هلولة بشير آدم ذاتي سنة تاي تدري تمنجر وحا لغفر إيدي إنو كتر سنة فردونك مرتدينك كونفور قلبك هنا كلا شرقين إنو بدليو معلوماتك مجاهدينك إيو إنو أفهميو goobaha ay mujaahidiinta ku sugan yihiin intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane hilowle bashiir aadam wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga waxaan ahaa barawalhoonay maalin ayaa waxaan kulannay nin ka tirsan sirdoonka murtadiinta koonfur galbeed wuxuu iga dalbaday inaan la shaqeeyo una soo gudbiyo wixii mujaahidiinta ah oo aan ku arko wadooyinka aan marayo waana ka aqbalay waxaanan u soo gudbiyey afar jeer rag ka tirsan mujaahidiinta oo aan ku arkay tuulooyinka aan ka shaqaynayay afarta jeerna weerar ayaa lagu soo qaaday hal mar rag ayaa ku shiiday saddex marna way ku fashilmeen kadib waxaan ku heshiinay inaan iska dhaafo gaariga oo aan iyaga toos uga mid noqdo waanan ka aqbalay anigoo shaqada ku howlan ayaa lay soo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhagaysatay waxa lagu soo eedeeyey eedaysane ilowne bashiir aadan iyo jawaabtiisa oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay bil xaduridaax maraajicda loo oskaday qowlu sal allahu aleyh wasalam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu abu daawuud watirmidiyu wannisaa'iyu ibni maaja waaxmed waqowlu sal allahu aleyh wasalam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين الصارف للجماعه متفق عليه ان شاء الله تعالى halkaas waxayna ugu dhamaaday cadayntii iyo maxaan kuradaa gudbintii ama bandhigidii iyo cadayntii muslimiinta fatuudahaas ama xukumadaas la gaaray ee shareecada macnaha ee ka soo baxay dadkaas xukunkooda halka ka sheegnay waa lix qof sifaadkooda iyo waxyaalahay ka tirsanaayeen iyo shaqooyinkooda waan cadaynay haddana waxaan gelaynaa tanfiidka ama fulintii hawshaas iyo takbiirtii فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا
dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla maraynaa cudurka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacay dunida daafaheeda waxa ay sii cagcageynayaan laba milyan oo ruux wax ka badan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee korona waxa ay nagu cusboonaysiinaya weliye maxamed daahir cali sow ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا aad baad umahadsantahay cabdisamed cabdulaahi n cudurka corona ee faraha da-an ku haya dunida ayaan wax ka sheegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee warbaahintu ay tebisay si guud dadka cudurkan uu asiibay tan iyo bishii disembar waxa ay kor u dhaaftay laba milyan iyo afartan ruux waxaa cudurka u dhintay boqol iyo soddon kun sagaal boqol iyo soddon ruux waxaa cudurka ka caafimaaday baa la yidhi in ka badan shan boqol oo kun oo ruux maanta waddamo badan ayaa waxa ay soo tabiyeen tirada dadka cudurka u dhintay dalalkaasi waxaana aaraaba ugu horay maraykanka shalay ilaa iyo habeen hore maraykanka sida wararkeenna aad ku dhegaysateen dhimashadu waxa ay kor u dhaafaysay laba kun iyo afar boqol oo ruux maanta oo keliya wax ka yar laba iyo toban saac tirada dhimashada la soo gudbiyey ayaan sheegi doonaa caawa waxaa laga yaabaa inay kororto oo laba kun ay ka badato caadiyanba sida la arkayey maanta maraykanku waxa uu soo gudbiyey in cudurkan korona gudaha dalka maraykanka ay ugu dhinteen kun boqol labaatan iyo sagaal ruux wadarta guudna waxa ay saldhigatay labaatan iyo toddoba kun boqol toddobaatan iyo lix ruux kiisaska maanta lasoo sheegay dadka uu cudurka ku dhacay waxa ay gaarayeen shan kun afar boqol afartan iyo shan ruux si guud dadka uu cudurkan gudaha maraykanka ku asiibayna waxa ay gaarayaan lix boqol sagaal iyo toban kun oo ruux saddex boqol soddon iyo kow ruux weli gobolka ugu badan dhimashada maraykanka waxaa majaraha u haya new york xaakimka magaaladaasi oo hadlay waxa uu sheegay in maanta ay diiwaangeliyeen dhimashada toddoba boqol konton iyo laba ruux marka waxaa muuqanaya in tiradu ay tahay mid aad u badan dhanka kale maraykanka waxaa ka taagan hadalhayn aad u ballaaran oo ka dhalatay war madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump kaas oo ku dhawaaqay in maraykanku dhaqaalihii uu ka jaranayo hay-adda caafimaadka adduunka ee how trump hay-addaasi waxa uu ku eedeeyey musuq maasuq waxa uu sheegay in ay maraykanka kaga diigi waayeen cudurkan coronavirus isagoo sheegay in sannad kasta malaayiin doolar ay siiyaan hay-addaasi sheegata caafimaadka adduunka trump shirkiisa jaraa'id waxa uu ku xusay in qaybaha maamulkiisa uu ku amray sir degdeg ah in loo hakiyo dhaqaalihii la siinayay hay-addaasi isagoo ku eedeeyey inay ku fashilantay oo ay ku guuldaraysatay wixii loo aas-aasay hay-addu si xun ayay u maaraysay waana ay qarisay faafitaanka fayruska korona ayuu shirkiisa jaraa'id ku yidhi donald trump iyadoo hay-addu aysanba awood u lahayn waxna ka sheegi karin cudurkan oo si aanan la filaynin kaga bilowday dunida isagoo ku soo bilowday waddankaasi shiinaha laakiin trump wuxuu ku haystaa in hu ay ahayd in cudurkan ay ku soo wargeliso maraykanka oo waxa uu aaminsan yahay haddii ay u soo sheegi lahayd in dowladdiisu ay ka hortegi lahayd islamarkaana khasaaruhu intaan ka yaraan lahaa maamulka ugu sarreeya qaramada midoobey waa ay ka jawaabeen hadalka trump waxaana ay sheegeen in xilligan aysan ahayn wakhti ku habboon oo laga jaro dhaqaalaha maadaama koronafirus uu faraba'an ku hayo dunida sannad kasta maraykanku waxa uu siiyaa malaayiin doolar hay-addan sannadkii lasoo dhaafayna waxaa la sheegay in maraykanku uu hay-addan siiyey afar boqol oo milyan oo dollar halka haddaan kaga gudubno wararka korona ee dalkaasi maraykanka iyo hadalkasuu yidhi donald trump ee ku aaddan in dhaqaalaha ay ka jaranayaan hay-addaasi aynu eegno markaan waddamada kale iyo wixii korona ay ka yidhaahdeen isbayn maanta waxa ay soo warisay in cudurka korona gudaha dalkeeda ay ugu dhinteen saddex boqol labaatan iyo afar ruux tirada dhimashadana waxa ay gaartay siddeed iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal ruux maanta oo keliya gudaha dalkaasina wuxuu cudurku soo ritay saddex kun shan boqol toddobaatan iyo saddex ruux si guudna isbayn dadka cudurkan uu hayo waxa ay caddadoodu gaaraysaa ruux talyaaniga maanta waxay soo wariyeen in gudaha dalkooda korona ay ugu dhinteen dad gaaraya ruux waxaana wadarta guud ay saldhigatay ruux jermani waxa ay soo sheegtay ruux waxaana wadarta guud ay saldhigatay ruux ingiriiska maanta waxay soo wariyeen in korona gudaha dalkaasi ay ugu dhinteen ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay ruux jainah waxa ay soo sheegeen hal ruux in cudurka uu u dhintay si guud dadku cudurka maanta soo ritayna waxa ay ku sheegeen afartan iyo lix ruux iiraan waxay soo warisay sagaashan iyo afar ruux inay dhinteen wadarta guud ee dhimashadana waxay noqotay afar kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba ruux turkiga waxay soo wariyeen dhimashada boqol shan iyo toban ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa weeye kun shan boqol siddeed iyo toban ruux biljamka waxa ay soo sheegeen laba boqol siddeetan iyo saddex ruux inay dhinteen wadarta guud ee dhimashadana waxay noqotay afar kun afar boqol afartan ruux netherland waxa ay soo sheegtay boqol siddeetan iyo sagaal ruux inay dhinteen wadarta guud ee dhimashadana waa saddex kun boqol soddon iyo afar ruux canada konton iyo kow ruux ayaa ku dhintay wadarta guud ee dhimashadana waa sagaal boqol konton iyo afar ruux switzerland lixdan iyo shan ruux ayaa geeriyootay baraaziilna waa konton iyo siddeed ruux raashka waa labaatan iyo siddeed ruux bortugal waa soddon iyo laba ruux austreeliya waa sagaal ruux indiya waa labiyo toban ruux yahuudda waa saddex ruux swiden tiro badan ayaa maanta dhimatay waddankaasu aad u yarna waa loo yaabaa waxaan dhimashada maanta ay ahayd boqol toddobaatan ruux maalin maalinta ka dambaysana waa ay sii kordhaysaa dad badan oo soomaalina waa ay ku jiraan dadka dhintay sida warbaahintu ay tabinayso koonfurta kuuriya saddex ruux ayay soo warisay jili laba ruux ayay soo sheegeen ekwador sagaal iyo toban ruux ayaa ku dhintay booland saddex iyo labaatan ruux rumaaniya kow iyo toban ruux norway lix ruux denmarkna toban ruux waddamo kale oo aad u badan ayaa soo tabiyey in koronafirus dad badan ay ugu geeriyoodeen gudaha dalalkaasi guud ahaanna wararkii korona caawa halkaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa cabdisamadow wixii soo kordha waa inuu berito insha allah iyo warka subax الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan weli idiin soo wadnaa munaasabad ka dhacday deegaanka kuuya barow ee shabeellaha hoose oo lagu soo xirayey abaalmarin la guddoonsiinaya arday ka socta degmada baraaba iyo sidoo kale deegaanada hoostaga kuwaasoo galay tartan hordhac u ah mid kaween ee bisha ramadaan la qaban doona ayaa idinku soo maqan balse markaan degmada jamaame wararkeeda ayaan weli ku guda jirnaa waxaa dhowaan soo gaareen in madaxa u ahaa ilaalada sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan jubbooyinka askarigan isi soo dhiibay ayaa waxaa wareystay wariyaheena mahadda magacaygu waxa weeyaan maxamuud cabdisulub waxaan ka tirsanaa ciidamada qalabkastaan ka tirsanaa federaalka markii horena military mise boolis military baan ahaa markii hore duraanteedii horena adugu waxaan ahaa staff axmed madoobe ayaan markii hore soo maray markii u dambe ayaan ayaan ka mid noqday federaalka haddana adugu staafkun baan ahaa adu taliska qaybta taliska ee staafkaan ahaa taliyoona waxaan ahaa qaybta staaf yaa ilaalinaysan marka taliyo guutaa cabdixukum ilaalin goorma ayaad ku biirtay ee, askartan aad ka tirsanayd waxaan ku biiray labada kun iyo bilowgii labada kun iyo sideed iyo sideed iyo tobankii maxaa kugu kalifay inaad ku biirto ama aad ka mid noqoto ciidankaasi waxa igu kalafayey duq aniga adeerkaya baa adeer adeernimo igu soo galay waxaan xaafaddiis joogay baa sargaal ahaa sal ajligeed siduu kolba macnaha igu soo saqeeya uu macnaha si qabalimo inaan uga ila- ilaaliyo camal ayaan saasaan ku galay sidii baanaan yaana ku tego macnaha kolkaa qof macnaha eh, dowladda islaamiga aad la coloobay oo kale un baa noqda
sargaalkaas aad ilaalinayso adeerka ah ee kugu dhiirigeliya inaad ciidamada kamid noqoto magaciisa waxaa la yidhaahdaa waxaa la dhihi jiray eh, eh, gaboobe intaa ayuu ka howlgalaa wuxuu ka howlgalaa aduu eh, intaa biroole iyo inahaas ka howlgalaa siduu badan yahay waa la wada garanayaa imise sano ayaad la shaqaynaysay waxaan la shaqeynayaa aduu hadda sa- sanadkan maahina laba sano oo kore ma lasoo shaqeynay hadda dhowrka biloodkan kaga jira mooyaane laba sano oo hore waa lasoo shaqeynay xageed ka howlgeli jirta marka anu staaf baan ahaa ilaa kismaayo ilaa socdaalka baarka markii la imaanayo berboodka wixii socdaalo baan anu qaabilsanaa waa gartay Ee, inta aad socdaalladaas ku jirteen ma jirtaan wax weerara aad waddada kula kulanteen aa waan la kulanay miinooyin weyn nala- waan la kulanay waxaan dhib iyo khasaaro badanna waan la kulanay kolley intee ku qiyaasi kartaa tirada askarta ee miinooyinkaas ku dhimatay markii u badnay toddobaa nagaga dhimatay oo eh, qarax manaha kii u dambeeyey buu ahaa hadda wiilal dhintay oo qolyii minabaadhi minabaadhadii danab ee ku dhintay halkan ugu dambeyn hadda markii u dambeysay meydkoodii aan soo doonnay oo kale annagii laftarkayga khasaaran isoo gaadha anagoo iga raacay.
intay ahayd marka meeshaas deegaanka waa baarsan gooni wixii ka sokeeya weeyaan adiga gaar ahaan maxaad u qaban jirtay ee, askartaasi inoo faahfaahi bal wixii aan qabanayay kolley wixii la gudboonay shaqadooda markaan daacadu ahaa unbaa anigu la qabanayay oo aan dee ku shaqaynaya wixii walba waajibaadkii markaas soo baxaa aadata inkastoo waxbay iska ahaa staff waxaan u qaybin jiray uun qayb xaafadda ilaalisa si ilaalisa iyo qayb raacda uun ninkaas taliya gudaha adugu marka ciidamadaas aad qabaysa maxaad u ahayd markaas taliyonu baan ahaa taliyonu baan qaybta staafkaan ah xerada aad ka soo goosatay hadda ee, magaceed tagay waa layla socday ilaa markaan kasoo tegayay waxaan- waxaa meesha goobta waxaan kasoo tegay jaamacadda harada weynayo saldhigga qaybta afartan iyo saddexaad baan kasoo tegay ciidan intee leeg ayaa halkaasi kuskunahay waxaa ciidan hadda ciidanku magaaladu iskaga kala jiraa wax ciidan oo hadda hawshii loo idmaday qabta maba jiraan qof kastaba qorigiisa iyo maqrabkiisa xaafadii iyo idib la joogaa oo wax shaqo dadtan ka qabtaa mabaliga nin kastana wuxuu raadsadaa een, koobkiisa caanaha ku raadsadaa wax hadda shaqo ah, si toos ah shaqo lasoo idmaday oo la qabtaaba maba jirta maxaa kugu yaa badnay ee, intii aad ee, askartaasi ka mid ahayd waxay ugu yaabanayd hadda ayaamihii u dambeysay macnaha waxyaaba lays yidhaahdo oo- oo ay ka mid ahayd wax masaajido la geli karana ma laha oo coronavirus baa yaa yimaaday dugsi qur-aanna lama dhigi karo taasoo macnaheeduna ay tahay dee guri ilaahay macnaha waa lagu ordaa waa loo baxsadaa laakiin lagama cararo marka tii ugu yaabad ka badneyd kolley taasoo ay iswada isku- iyagu ay magaalada mikrafoon la dhex marayeen balse in layskuna diiday iyo ayun ay ahayd taabaa igu yaabanayd kolley wax iga soo gaara macnaha meeshaas maamulkaas
muddadii aad la shaqaynaysay ma jiraan wax mishaar oo aad qaadatay haa hal halba waxaan qaadnay hadda bishii dambeysa waan qaatay bilihii ka horreeyeen beli ka horreeyay waxna waan weyne waxna waan helaynay hagaag wax tababara oo aad qaadatay ee, xerada intaad ku jirtay ma jiraan qaadanin anu tababar anu systemkaan kusoo galay baaba wuxuu ahaaba duqa adeeray oo aan xafa- xaafadiisa joogay inuu si macnaha ehelnimo aan u ilaaliyo unbay bahayd anigu ciidan bowma soo gelinba qola la yidhaha new bolis oo hore aan dhaweyn baanu galay kuwiina aniga ab- ehelkaygii babel markii dambe laayeenba isla markiina hargeysaan galay baan ka baxsaday waagaas wax tababara ma qaadan aa berigaa tababar baan qaatay etoobiyada gudaheeda tababar ku qaatay inay le ciidamadii inay leeyihin yaa idin tababara marka markaas ajaanimaa idin tababartay ee, mise soomaali isku jir soomaali ajaanibtu soo tababartay oo soomaali markeedii horeba etoobiyaan ka raacday un baana tababartay annaga hore etoobiyada lasoo tababar qaadatay ee, imise ayuu ciidankii aad ku tababarateen halkaas tiro ahaan ahay kii berigaa hore etoobiya miya uu badnaa ahaanay saddex kun wax dagaallo oo aad ka qayb qaadatay ma jiraan etoobiya may wax dagaallo aan ka qayb galay anugu arba fatan qayb aduu ka hortaga la yidhaahdo mudaharaadyada iyo waxyaaba noocaas baabna loogu talagalay mabaanan ahayn boqol loogu talagalay qori iyo waxyaaba noocaas imise ayuu socday muddo intee laag ayuu socday tababarka aad qaadatay sanad iyo aduu sanad hal bil dhiman koob iyo toban bilood
markii tababarka oo idiin soo dhammaaday xaggee aad qabateen bal inooga sheekay waxaa maba gobolada hal gobol aduu gobol qoraxay ilaa jigjiga intaa shaqadaydu may dhaafin wax dagaalo oo aad gashay ma jiraan muddadii aad ka mid ahayd ciidankaas ee wax aduu dagaaloo naga hor yimaaday mabuu jirin ba waayo shaqadaydu shaqa boolis bay iska ahayd intii hadda aad ka mid ahayd ciidamada axmed madoobe wax dagaalaho gashay ma jiraan miino annaga naloo dhigo oo aan la kulmo uun mo- mooyaane wax dagaalahoo ka fol ka foolo weli maana la ka waran hadda ciidamada aad kasoo tagtay macniwaadkooda halkuu marayaa moraalku ma jabay mise way weli hami u hayeen dagaalka ay ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad moodaa kolley inay hadda horta anu kolley haddii aan warbixinta ka siiyey gaaban xagga ciidamada horta ciidamo badan hadda way idin imaan doonaan saan aaminsanahay oo aan warsaan warka ku hayaa ma aan xaqiijinay aan ogahay mid xilli mid kastaaba xilli idin yimaada waa idin imaanaya waxaweye anigaana u horeeya ama horeeya waa laiga soo horreeya anigana waxa weeye markaa moraalka qeybta sida axmed madoobe daraawiishta jubbaland iyada moraal ma dhibata bish bishii sideedaadoo bilaa mushaaray marayaan hadda shalay meydaraad waxaan arkayay madaxtooyada laga xukumo eh, jubbaland oo ilmayow lasoo daadinayaan arkayay ilmayow iyo xaasas yidhi guryihiina nalaga soo saaray caruurtiina waxaan siina ma haysano oo soo daadiyay baan arkayay askartii naagahaas iyo ciyaalkaa dhalea ma qabayna way dhuumanayaan waxay la dhuumanayaan macnaha waxay siiyaan bayna haynin marka taas ay tahay shalayto markaan dhexda kusoo jiray qaar baan baan baan la hadlay qaar ka midii waxayba yidhaahdeenba inaad noo sheegtay ahayd warkaasaan ku tan laisma aamine anigu taydan qabsanaya ee macnaha isku nin kastuba taada wada adeer markaad soo tegayso aday ku taalla hadda een, wax uba aad la soo goostay ma jiraan haa qoraygii qorigaygii baan lasoo goostay Een, booshkaygana waan lasoo tegi lahay waxaa kale waxaa mid baa igala tegay magaalada igala aaday yaa kugu dhiirigeliyay inaad kasoo goosatay ciidamadaas mise adaa iska go-aansatay mee familkayga igu dhiirigeliyay inaanan macnaha qoriba tan u sidin oo aniga kolkii horeba ti etoobiyaba layga soo caydhiyey inaan tan macnaha la yidhaahdo een, qoriba haddana u sidaa tanna adeer adeer iyo wax saasa unbaa laygu soo galay oo nin kastaba ninkiisa ilaashada wax camal wax ah marka anigu waxaan leeyahay eh, waxaa igu dhiirigeliyey familkayga inaanan ku dhimanin macnaha meel xun sidee lagu soo dhaweeyey hadda wilaayada islaamiga aad imaaday sidee kusoo dhaweysay si sharaf leh weliba anu indha xataa oo layma tusin indho cadowtinimo layma tusin si yar inaan cadowgooda ah oo kale layma dareensiinin Een, runtiin aan waxaan leeyahay oon aan weliba haddada laftirkeeda aan ku dhiirigelinaya ciidamada hadda iga dambeeya Ee, haddaba aan ogahay inay iman doonaan inaan meeshan ayna ahayn xero qabiil meeshaasna ay tahay xero qabiil oo qabiil laisku wada markaan waxaan leeyahay inay sida uu macnaha hadda aniga laii soo dhaweeyey si ka fiicanba loo soo dhaweyn doono ayaan u sheegayaa ciidamada hadda iga dambeeya imaan doona Ee, hadda maxaa ku qorshaysan ma inaad iska shaqaysato mise inaad halganka ee, gumaystaha lagula jiro aad ka qayb qaadato anu kolley hadda sida haddaa ibii weyn inaan shacabka ka noqdo oo walaayada ay xukumaana u taliyaan waxa ay farahana qaata ama urtoodana qaata wixii macnaha diinteedii ku aan ee kusoo xadgudbana ka hortagayaan ka mid ahay anigu iyo go-aankayga weya Een, waxaad tahay nin caqli leh Ee, waxaad aragtay labada dhanba dhankaasna hadda waad aragtay oo waad ka mid ahayd qoladaas waad ka mid ahayd waadna arag yaad isdhihi kartaa dalka gumaystaha way ka difaacayaan Een, xoolaha shacabka iyo dunyadooda way- ee, way ka nabadgelaysaa yaase duulaanku waad isdhihi kartaa dadka iyo dunyadaba nin- ninkii muwaafaqalan baa horta difaaci kara diinta ama wadankiisa iyo wadanka hooyana waa markay macnaha diinteena xaqaa lagu maamulay waxaan dhihi karaa waxaa maamuli karaa een, wadanka ama difaaci kara diinta qofkii muwaafaqa lehee isagu isku duuban waayo markaasaa leeyahay macnaha kolle qaybta wadanka een, qaybtan walaayada hadda ay haysto kama jira qabiil oo iyaga laftirkooda qabiil qabiil iyo khilaaf iyo waxaas kama jiraan Een, waad ujeedaan macnaha dowla- hadda meelaha iyagu ay ka dhisan yihiin axmed madoobe farmaajo qabiil haggan qabiil waxyaabaha isku haystaan iyaguba inay si ay isku haystaan waad aragtaa waad ujeedaa marka waxaan leeyahay anigu meesha een, dhaca marka la yidhaahdo xagga dhaca howlaha muslimka waxaa weeyaan xalay oo habeen hore u dambeysay waxaa lagu dhacayay star eh, somali star baa dad lagu dhacayay een, maxaan ku idhahaa kibooro dad baa lagu dhacayay waxaasina ciidamada jubbaland bay ahaayeen ee goobtaa ku sugnaa marka waxaa la dhihi karaa dadku xoolihiisuna ka badbaadi karaan goobtan marka waxaan dhihi lahaa muslimka hataa laftirkiisa dhibaatada u weyn halkaas ay ahayba ka haystaa oo keliya wadada labada idan fadhiyaan baa midna wuxuu yahay hodan midna wuxuu yahay dabya naar kolley hadda farmaajo oo kale waa ninka diimaha gaargaarka asita waayo inuu diima gaargaar intuu waa kii hadda intuu soo fadhiistay t v-ga ku dhawaaqay diimo gargaar maxaad ula jeedaa macnaha diimaha hadda gaaladu ay nagu dhaqan gelinayso sida xanuunka coronavirus oo kale ilaahay wuxuu ugu talagalay xanuunka coronavirus sida ay macnaha culimadeenu inoo sheegtay inay gaalada kusoo islaamto ilaahay gaalada uquwa qabjabinay oo ciidamo ilaahay uu yahay markaa sidaa lageed ba iyaguna diintii waxay yidhaahdeen gooba islaamka ka jira oo dhan masaajid lama geli karo lama furi karo mandarasado qur-aanka lagu dhigo tiibuu macnahaasna dadkiisa hadda ka dhaadhiciyay uu yidhi lama geli karo masaajid waa la xidhayaa qur-aanna lama dhigan karo macnaha sida iyadoo maadi tahay waxana waa laysku akhriyi jira qur-aan masaajidna waa lagu carari jiro guriga marka tii saasa bal laysku nabadgelinayay baa coronavirus awgii loo xidhaya oo ciidamo ilaahay soo dirsaday taasaan leeyahay markaan ugu taasaaba ninkaas intaas aban anigu kusoo gabagabeeray oo ninkaas farmaajo inuu macnaha diimo kala sito oo dadkiisana ku dhiboorinayo dee ninka ka qaadan isaga utaallah سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
gunta iyo gabagabada ayaan ku sii dhownahay waxaana idiin soo wadnaa mid ka mid a salaadiinta ku sugan walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka tacsiyeeyey dilkii maraykanka uu geystay allah u naxariistee suldaanka beesha jareer weyne suldaan cabaas ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu wariyeena muudey inooga diyaariyey munaasabad ka dhacday deegaanka kuunya barow taas oo abaalmarino lagu guddoonsiinayey arday ku tartamaysay qur-aanka kariimka kaasoo hordhac u ah tartanka weyn ee la qabto bisha barakaysan ee ramadaan نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على masjidka quba ee deegaanka kunyubarow ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartankii musaabaqada ah ee lagu tartamayey qur-aanka kariimka tartankaas ayaa waxaa loo qabtay ardayda dugsiyada degmada baraawe kuwaas oo ku tartameeyey soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا munaasabadda musaabaqada ugu horeyn waxaa lagu furay aayado qur-aan ah oo uu soo jeedinayo mid ka mid ah ardaydii tartanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
furitaanka kadib waxaa halkaasi kelimad ka soo jeediyey sheekh faarax oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay munaasabadda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي بأما أتى سبحانه وتعالى من نعمه وآلائه التي لا تحصى nicamta aan la koobi karin nicmada islaamka nicmada iimaanka nicmada qur-aanka caafimaadka iyo khayrka iyo barwaaqada iyo amniga nabadgelyada ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka waa xarigga ilaahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican ilaahay baana amray inaannu qabsanno oon ku dhegno ubadkeenna aan barno annaguna aan ku camal falno ubadka tarbiyadooda waxaa ka mid ah in qur-aanka la baro si aanay cadowgu uga faa'iidaysanin bulshada in lagu dhex baahiyo qur-aanka kariimka barashadiisa iyo in la baro waxyaabaha aanu ku badbaadnay haddaan soomaalinahayna waxaa ugu horeeya ee qur-aan dugsi qur-aan oo ka furnaa baadiyaha iyo reer guuraaga iyo tuulooyinka iyo meel walba ka furnaa ilaahay baa ku badbaadiyay ummaddan soomaalida ah oo islaamkoodii inuu u haro oo ayna kirishtaamooobin afrika ee dadka jooga kirishtaamayntii baa ka hirgashay annaga laakiin way suurtogeli weyday iskuday badan bay sameeyeen reer galbeedku laakiin waxay samayn waayeen bayballadoodii iyo waxay wadeen inay ka hirgeliyaan waddankeenna hayeelay waxaa yaalay dugsi qur-aan baa ka furnaa meel walba cid walbaana canowgeeda ama ilmaheeda dugsi bay u dhiganayeen dib bay u dhigteen marka gaalnimadii ay ummadda gaalaysiinayeen iyo mujaahidiin marba marka ka dambaysa ka soo baxayay dalkeenna oo jihaadayey meesha aanay ka jirin waddamada kale ee dariskeenna ah ee hadda gaaloobay ee gaalnimadu ay hadda ka dhaqan gashay kirishtaanku marka dadku inay la socdaan qur-aanku inuu yahay dacwa inuu isagu dacwadaba yahayba barista ilmaha la barayo carruurta la barayo waxaa weeyaan waa dacwo meesha ugu fiican wey ee culuumtiisii iyo tafsiirkiisii iyo fiqigiisii iyo axkaamtiisii waa la yska rabaayo hari mayso laakiin ra'su maalahaan baa waxaa loo rabaa dadku inay qur-aankooda ay hayaan waxayna waxa loo noqonayo loo laabanayo waa isagaas wey marjicu waa isaga isaga iyo sunnaha nebiga oo mufassiradda ah oo idu fasiraysa qur-aankaas mujmalkiisa iyo wixii ay caddaynaysa in dadkii la baro wey hadda horumar baan gaarnay oo marka haddee tadawur baa la sameeyey tacliimtii hore bay u martay carruurtii marka in la baro tarbiya alislaamiya luqa alcarabiya iyo qur-aanka culuumtiisa ee kala duwan usuulu tafsiir macallimiintu inay u akhriyaan ardayda baraan intay ku jiraan marxalada ibtidaa'iya oo ay dhiganayaan madaarista ayaa la doonayaa wey macallimiinta laftoodu inay bartaan culuum alqur'aanka xifdi mujarada qur'aanka ma kaafinayo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi waliyatadakkara ulul albaabi xikamtaas ayaa loo jideeyey qur-aanka in la tadabburo macaaniisa la fahmo oo marka lagu waano qaato wey waxaan la fahmin laguma waano qaadan karo marka soomaalida waxaa u dhiman tadabburu lqur'aan iyo tafahumuhu wa fiqhuhu wa axkaamuhu iyo xuduudihiis inay hadda ay bartaan ay ogaan ay dabaqaan ay dhaqan geliyaan baa laga doonaya qur-aanka marka haddii aan la baran waxay noqonaysaa hijraan ama in qur-aanka laga hijrooday barasho la'aantu waxay ka mid tahay qayb hijrada qur-aanka ka mida wey qofka qur-aanka aan in la akhriyana kadalika haddii la akhri waayo waa hijro wey waqaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuran aayadda ibnulqayim raximah llah markuu fasirayey wuxuu yidhi hujraanu lqur'aani waa badan yahay bui waa anwaac badan buu leehy barashadiisa oo laga hijroodo ku dhaqankiisa oo laga hijroodo aqrintiisa yowmiya maalin walba la aqriyo oo laga hijroodo qofka maalintii ugu yaraan hal jus aan aqrin yuctabaru muhaajiran can ilqur'aan qur-aanka qofkii aan aqrin jus kulla yowmin wuxuu ka dhigan yahay qof aan qur-aankii ka hijrooday waana xaqiiqo weeye wakhtiga ugu dambeeye ee qur-aanka lagu aqriyo lagu khatimayo waa soddon maalmood wey riwaaya kaa xoog badnino afartan maalmood sheegaysa way jirtaa laakiin kuwan baa ka xoog badan qofku saddex maalmood inuu qur-aanka ku dhammeeyo afar maalmood shan maalmood toddoba maalmood toban maalmood shaniyo toban maalmood labaatan maalmood soddon maalmood ugu dambayn qofkii aan ka weyno inuu qur-aanka dhammeeyo uu soo bilaabee dhammeeyey ee muslina waxaa lagu haystaa qur-aanka inuu ka hijrooday in laysku daaweeyo alistishfaau bihi ayaa ka mid ah haddaan laysku daaweyn oo qofka xanuunsan aan la saarinna ee loola cararo meelaha aan qiimaha lahayna waxaa weeyaan hijraan bay noqonaysaa tadaburkii markaa iyo ku camalfalkiisii atadabur in la fahmo macnihiisina waxay ka mid tahay waxyaabaha la yska rabo oo haddii la tadaburi waayo qur-aankii in laga hijrooday ayay macnaheedii baa ka imaanaya marka bulshada waxaan ugu dardaarmaynaa inay qur-aanka ku dadaalaan da bishii qur-aankuna way soo socotaa way timid waa bishii qur-aanka shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan khayrkii iyo nicmadii iyo bishii qur-aanka la soo dejiyey oo nebigana uu qur-aanka si xawliya jibriil ugu akhrin jiray mudaarasa ula samayn jiray hadda bishaasna way soo socotaa hadda jazaakum allahu khayran ha sidaa ha loo dadaalo bisha ilaahay hana gaarsiiyo ilaahayna khayra
sidoo kale waxaa khitaamkan musaabaqada kelimad dardaaran ah halkaa ka soo jeediyey ugaaska beesha shan gamaas ugaas aadan cusmaan bismi illaah alxamdu lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allaahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda taxiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa allihii la soo gaarsiiyey xilligan qaaliga ah waa xilli shareecada islaamka la tadbiiqinayo waa xilli geeska afrika ama bariga afrika uu ka socdo jihaad qaali ah waa xilli ummadda muslimiinta kan weyn iyo kan yar iyo iyo gabdho iyo odayaalbu ay sugan yihiin xuquuqdoodii waa xilli kelimaddii ilaahay kor loo qaadaayo intaasoo dhan xilligaasi allihiina soo gaarsiiyey ayaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa wilaayada gobolka gaar ahaan maktabka degmada oo soo qabanqaabiyey musaabaqadan tartanka ah oo ikhtitaamkeeda haddeertan aan u joogno waan u mahad celinaynaa intaasi kadib xilligan qaaliga aan joogno waa naloo diidan yahay haddaanu nahay ummadda muslimiinta ah ee ku nool bariga afrika waxaa noo diidan waad ka warqabtaan oo gaalaa noo diidan gaaladana waxay noo diidan yihiin nolosheennii qaaliga inaan sharaf iyo cizi aan ku noolaanno ayay noo diidan yihiin inaan kalaamkii ilaahay aan baranno way noo diidan yihiin in qur-aanka kariimka ah qoolkii ilaahay ah in lagu tartamo hadiyado qaaliya lagu bixiyo way noo diidan yihiin kelimada ugaaska kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardayda kaalimaha ay ka galeen hadduu ka raali noqdo kashfu nataa'ijkii sidaan horey u sheegnay cid walba ha ku qanacdo wixii u soo baxa waxaan ku hormarinaynaa soddonka jus soddonka jus waxaa ku tartamayay sagaal canug ay ka kala socdeen sagaalkaas canug madrasada caynulislaam imaam shaafici daarulfurqaan imaam shaatibi afartaas madrase ayay ka kala socdeen siday u kala horeeyaan ayaan u kala horumarinaynaa darajooyinkooda waxaa abaalmarin la guddoonsiin doona allah subxaanah wa tacaala hadduu qadaro qayb walbo saddexda kaalmooda ugu horeyso inta kalena waan wada simi doonaa soo hartay hum qowmun laa yashqaa jaliisuhum ardayga ugu horeeya ee soddonka jus kaalinta koowaad uu galay ilyaas maxamed cabdulaahi oo ka socda madrasatu caynlislaam caynul islaam halkaas waxaa ku jira kitaab cimaamad iyo catar iyo lacag kaloo dheeri ah ayaa ugu jirto bashqada ardayga xiga cabdulaahi mursal culow ka socda madrasada imaam shaafici mumtaazu haani canugaas wuxuu jiraa sagaal sano cid walba waxaan leenahay maasha allah hadhahda ayaan leenahay allah subxaana wa tacaala hadduu qadaro waxyaabaha lagu qiimaynaya ayuu ka mid ahaa imtixaanka la qaadaya daadi xitaa waa lagu qiimaynaya ardayga kaalinta saddexaad aan ka abaalmarin doona soddonka jus cimraan maxamed axmed oo ka socdo caynulislaam mumtaazu thaali jazaakum allahu khayr aljazaa waxaan haddana allah subxaana wa tacaala hadduu qadaro oon u yeeraynaa saddexdii kaalmood oo shan iyo tobanka hore ardayga ugu horeeya cabdiraxmaan cabdilfitaax cabdilqaadir madrasatu um lquraa mumtaaz lwal ardayga xiga oo shan iyo tobanka kaalinta labaad uu galay maxamed jaamac maxamuud madarasadiisa imaamu shaafici mumtaaz haani ardayga saddexaad kaalinta shan iyo tobanka ajzaa uu u galay kaalinta saddexaad cabduraxmaan cali mustafa imaam shaaibi imaam shaaibi alawal tobankii jus ardaydooda kaalmaha saddexaad ayaan u yeeraynaa allah subxaana wa tacaala hadduu qadaro ardayga ugu horeeya tobanka jus kaalinta koowaad uu galay cabdulaahi maxmuud cabduraxmaan madrasati imaam shaafici mumtaaz lwal ardayga labaad aan u yeerayno kaalinta labaad ee shan iyo tobanka jus uu ka galay cabdilfitaax maxamed aadam cabdilfitaax maxamed aadam madrasatu imaam shaafici tobanka jus cafwan kaalinta labaad uu ka galay madarasadiisana waa madrasatu imaam shaafici mumtaazu haani ardayga saddexaad oo kaalinta saddexaad uu galay tobanka jusna uu ahaa waa marwaan cabdulqaadir maxamed madarasadiisana waa imaam shaafici mumtaazu haali insha allahu tacaala sagaalkaas kaalmood ayaa abaalmarin kala duwan ayay kala lahaayeen inta kale waa la wada simaya allah subxaana wa tacaala hadduu qadaro
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku qabato dhammaan wilaayaadka islaamiga ah tartano ku aadan qur'aanka kariimka يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت
warbixintaas waxay u dambaysay wariye muuday waxaan dhegaystayaal idinkaga cudur daaranaynaa inaan idiin soo gudbin karin salaadiintii salaadiintii ku sugnayd jubbooyinka oo ka tacsiyey geeridii ku timid allah u naxariistee suldaanka beesha jareerweyne suldaan cabaas hadduu allaha qadaro habeenkii jimcada ee ina soo adan ayaan idiin soo gudbi doonaa codadka salaadiintan oo dhammaystiran intaas ayaan dhegaystayaal caawa barnaamijka kusoo afmeerina kan mid la mida intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي